bismillahi raxmaan raxiim fadhiguu inoo fogan yahay waxaynu ku bilaaban doonnaa aayado qur-aanoo kariima xildhibaan faarax baa inoo akhriyi doona qur-aanka
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن ilaahayna ilaahayna waa koo ee, sida ku jirtay jadwalka shaqo ee mulaha waxaa loo yeedhay ee, wasiiro iyo hay-ado dowladeed si ay uga warbixiyaan xeerarka hay-adaha ama wasaaradaha khuseeya shalayto waxaa halkan laga ahriyay warbixinta xeerka xabsiyada maanta waxaynu warbixinta xeerka horumarinta waddooyinka ka dhegaysan doonaa ee, sababaha iyo baahiyaha keenay in xeerka la sameeyo wasiirka wasaaradda madaxtooyada kadibna su-aala la weydiin doonaa waxaa ku wareejin doonaa si warbixinta u akhriyo wasiirka madaxtooyada
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله dhammaan gudoonka golaha wakiilada iyo xildhibaanada iyo marti sharafta kale ee kala duwan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu salaan kadib sida uu guddoomiyuhu sheegay waxaan maanta mar labaad golaha u hor imi inaan sharaxo ee, xeerka horumarinta waddooyinka oo ay xukuumaddu soo gudbisay golaha wasiiraduna u codeeyey mudanayaal sida ay ka war haysaan xeerarka broseeska sharciga iyo soo mara waa inay xukuumaddu soo daraasayso soo diyaariso iyadoo ka turtumaysa baahida qaranka una soo gudbiso golaha wakiilada sidaana uu ku maro ilaa golaha guurtiga ilaa madaxweynuhu ka saxeexayo iyo markii loo baahdo inay xildhibaanadu unki karaan ama abuuri karaan xeer iyagoo ka turtumaya baahida qaranka Ee, maadaama ay caynkaa tahay xukuumaddu iyadoo ka duulaysa baahida qaranka ayay waxay diyaarisay xeerkan horumarinta waddooyinka xeerarka baahida ayaa keenta baahida noocaasee keentana waa la soo qorsheeyaa xukuumaddu way soo diyaarisaa waa laga doodaa oo golaha xukuumadda ka dooda kadibna waa la soo gudbiyaa halkana wixii nalooga baahdo sharaxaad iyo su-aalo iyo jawaabo ayaanu insha allahu tacaala ka bixinaynaa Ee, sidaan xusay maadaama nidhi xeerka baahidaasaa keentay xildhibaana ahaan waxaan idiin soo gudbinaa aragtidayadii waxaa xaq u leedihiin inaad wax ka beddeshaan wax ku dartaan ama diidaan annagu waxaan idiin soo gudbinaa aragtidayadii aragtida xukuumad ahaan aan idiin soo gudbinay waxay ku salaysan tahay xeerkan waddooyinka muhiimaddu muhiimadda ay waddooyinku qaranka u leeyihiin waxaynu leenahay road network ama waddooyinka isku xidha dalka marka laga tago inta cusub ee iminka xukuumadda iyo ay iska kaashadeen bulshadu ee lagu daray ee dila xagga shishe ka xigta waxay ahayd toddoba boqol iyo toddobaatan kilomitir dila ilaa iyo xadka halka uu ku yaallee lascanood ka shaysa oo laamiga laamiga intaa dhararan ayaynu wax laamiya leenahay may badnayn ama aad bay u yarayn wax laamiya oo aynu ku darro oo inagu samaysanno oo ka horreeyay inta xukuumadda cusub ee madaxweyne axmed maxamed xamed siilaanyo uu hogaaminayey wax la taaban karo waxaase aynu ku howlanaan jirray in la buuxbuuxiyo laamiga hore aynu haysanay la buuxbuuxiyo waxaa sidoo kale jira waddooyin isku xidha gobollada iyo degmooyinka oo aan laamiye ahayn iyaga laftooduna u baahan la dayactiro laan horumariyo waxaanu leenahay sidoo kale waddooyin u baxa tuulooyinka iyo miyada iyo beeraha oo in badan oo ka midi ay leedahay ee ay togog noqdeen una baahan tahay in la daryeelo waxna laga qabto baahiyaha noocaasee jira dartood ayaa loo diyaariyey xeerkan iyadoo laga duulayo in wixii waddo inoo jirayna la dayac tiro wixii waddo la samayn karaya cusubna la sameeyo waddooyinku waxay halbowlow yihiin ammaanka qaranka iyo isku xidhka iyo xidhiidhka bulshada waxay halbowlow yihiin dhaqaalaha iyo kobciisa oo haddaan wadda jirin baax mujtadi soconaya wuu yari waxay halbowlow yihiin guud ahaanba dalka ayay halbowlow yihiin sidaa darteed baa loogu daray xukuumaddu five years plankii ay diyaarisay shantii sannadood ee himilada qaranka ay diyaarisay oo ay u yihiin prioritiga ugu jiraan sidaa darteed bay xukuumaddu prioritigeeda koowaad u saartay iyadoo taa laga duulayana waxaanu diyaarinay xeerkan maadaama aan nidhi xeerka qaabkaas aanu u diyaarinay xeerkan wuxuu ku wajahan yahay in dhaqaale loo helo maadaama baahidaasu jirto waddooyinka dhaqaale aynu heli jirnay wuxuu ku koobnaa inaynu ka helo wax la yidhaahdo shidaalka waxa la yidhaahda shidaalka oil lifiga ama la yidhaahdo ama vlifiga wax la yidhaahdo ama la yidhaahdo liisanka iyo wax yare laga qaado iyo buugga ayuu ku koobnaa dhaqaalahaynu helnaa dhaqaalahaasuna wuxuu ku bilaabmay xilligii ay inoo yimaadeen hay-adda iyudu ay samaynaysay laamigeenna ay samaynaysay meelaha buundooyinka ah oo kii agagaarkiisii ahayd ayaa waxay inaga dalbadeen inay inoo samaynayaan waddada laakiinse contribution laynooga baahan yahay contributionkaasaa laga baasgaraya halkan iyadoo laga duulayo in wax lagu darsado hay-adii noocaa ah waxay inoo sameeyeen briijyada badankooda ayay inoo sameeyeen markay briijyadii inoo sameeyeen ee waddooyinkii inoo hadheen ayaa xukuumaddii hore si uun ay isku fahmi waayeenba waxay joojiyeen dhaqaalihii loo qorshaynayey ee loogu talagalay in lagu sii horumariyo inkastoo aanay marraba iyaga qorshe soo gudbin inay waddooyin cusub samaynayaan haddana wixii dayactir ahaa baa ugu dambaysay waxay inoo soo dhaqaala inaga soo gala muddadaa sideed ama sagaalka sannadooda waxaan ahayn tii aan maalintii dhowta halkan ka sheegayey ee ugu jirta somaliland road fanka xale somaliland transfanka ugu jirtay may jirin bismillah may jirin waxaan ahayn labada milyan aan sheegay inay ugu jirto somaliland transbanka oo dhaqaalo inaga soo galay muddadaa sagaalka sano ku siman ama siddeedda sano waxay runtii noqotay marka laga maarmi waayey in la helo dhaqaale maadaama ay waddooyinku halbowlaha yihiin dhaqaalaha yara laga hela wuxuu ku koobnaan jiray intii xukuumaddan cusub aanay iman wuxuu ku koobnaan jiray kabkabka waddooyinka berbere iyo hargaysa isku xidha ama burco iyo berbere isku xidha ama isku xidha laascaanood iyo burco ama isku xidha hargaysa iyo boorame ilaa dilaac ayuu ku koobnaan jiray oo qualitigiisu iska yar yahay oo markaa mar walba godadkaa la awoodo marka roobabku da'aan dib u soo bixi jiray iyadoo sidaasah ayay hay-addii waddooyinka oo ka koobnayd saddex qaybood ka koobnayd guddigii rosob la odhan jiray iyo maamulka xafiiska maamulka oo sr la odhan jiray iyo xafiiska dhaqaalaha oo la odhan jiray waxa weeye isagana la odhan jiray r f a somaliland axle road fund administration oo ay ahayd qorshuhu inay hogaamiyaan guddidu guddiga noocaasee boodhka ah ka koobnayd ayay soo gudbisay guddigu qoraal u soo gudbisay madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan qoraalkaasoo ay ku sheegayaan in qaabka ay u dhisan tahay hay-adda iyo qorshaha maamula u yaalla ee ay ka tahay heerka ka tahay inaanay u arag inuu qaranka dhaqayo waa aragtida soo gudbiyey gudoomiyaha gudiga oo markaa ahaa maxamed shukri jaamac aragtidiisuna ay ku salaysnayd maamulkan komishinku waa maamul wakhti kooban ansixiya wixii loo keeno ee lasoo daraaseeyo sidaa darteed maamul ahaan boqolkiiba boqol aanaan ku filayn oo gacanta ku haynin qaabka uu u qoraa xeerku marka ay ku aasaasnaayeen oo xeer madaxweynaha sidoo kale sidaasi la mid ah ayaa madaxweyne u yeedhay wasiirkii line ministeriga ahaa ee wasiirka howlaha guud wasiirka howlaha guud isaguna tabataa la mida buu soo jeediyey oo uu leeyahay sidatan kuma socon karto qoraal laguu soo gudbiyey madaxweynaha madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan isagoo ka duulaya talooyinkii ciddii gacanta ku haysay ayaa madaxweynuhu uu la tashaday injineeradii iyo dadkii farsamo yaqaaniinta la shaqaynayay waxaa dhici jirtay in maadaama ay ku koobnayd eeriyooyinkaa iska kooban dhaqaalaha la helaana uu wax aad u yar ahaa waxaa dhici jirtay in dhaqaalaha la hela uu u qorshaysnaa sidii ay iyudu maalinta ay ka shaqaynaysay ama ay hay-adaha waxa weeye donarisku lacagta ayna siinayeen qaabkii xafiisku u yaallay oo shaqaalihiisu ay ka duwanaayeen shaqaalaha dowladda iyadoo aanay jirin dhaqaale meel kale ka soo gala la isticmaalo dhaqaalaha dowladda ka soo gala ee tagaska inagu soo galo keliya haddana xafiisku inuu u furaa qaab qaabkii ay u shaqaynaysa hay-adaha ay leeyihiin shaqaalo xuquuqda hay-ada oo kale mushaarka hay-ada oo kale istaaf badani joogo kuma kooban yihiin inay mashaariicuun bixiyaan balse wax shaqaa oo kale oo ay fulin kareen oo ay awoodu lahaayeen aanay jirin waxaa xusid mudan inaan wax qalabi haba yaraatee dhexoolin maadaama ay ahayd meel dhaqaalaha uun markii hore loo sameeyey ayna soo gelayin innagana waxaynuugu talagallay ahaa wax yaroo lagu kabo may jirin qorshe iyo qalab diyaarsan inay waddooyinkii dhisaan ee waxay ahayd wixii soo gala iyo waxay dowladda ka helaan in tender la bixiyo kadibna intii kabkaba lagu sameeyo maadaamaan himilo jirinba waddooyin cusub in la sameeya hadday jirtayna aan awood lohayn dhaqaale sidaa darteed madaxweynuhu isagoo ka duulaya talooyinkii ay soo gudbiyeen mas-uuliyiintii ku shaqada lahaa iyo baahida qaranku u qabo waddooyinka ayuu wuxuu soo saaray xeer madaxweyne oo uu hay-addii dib ugu qorshaynayo laba jeer uu soo kala saaray ugu dambayn hay-addii waxaa laga dhigay hay-ad madaxtooyada hoos timaada wasaaradda madaxtooyada hoos timaada oo u adeegta bulshada iyo waddooyinkii u adeegta shaqaalaheeduna uu si toosa uga mid noqdo shaqaalaha dowladda laguna wareejiyo hay-adda shaqaalaha baahida keentay sidaa aan sheegay waxay ahayd baahida halkaa ka timi sidoo kale waxaa jirtay in political willkii madaxweynaha ama rabitaankii wanaagsanaa ee ay dowladdiisu la timi ee abaabulka iyo ahayd horumarka in ay is-abaabuleen iyagoo dowladda kaashanaya bulsho kala duwan oo badan oo reer somaaliya reer somalilan ah oo ay waddooyinkii u dhaqaaqeen inay waddooyin qabsadaan ninba taagtii ninba intuu ururin karayo arrinta noocaasa xukuumaddu waxay ku qasbanayd inay gacan libax ka geysato dhiirigeliso bulshadeeda fanka la soo helay bulshada laga soo hela mooyaane la diyaariyo fan loogu talagalo waddooyinka waxa socdayna waddooyin aad u badan waxay xukuumaddu waddo iyo wax bulshadu waddaba waxaa soconayay waddada dheere waxa weeye dila ka tagta ilaa iyo boorame oo xukuumadda iyadoo baahidaa laga duulayo boqolkii cishe ugu horraysay lagu daray prioritiga lagu daray afar kilomitir oo ka mid ah sidoo kale bulshadu markay aragtay rabitaankii dowladda iyo dareenka wanaagsan ee usoo jeeda in wax la sameeyo ay is-abaabuleen dhaqaale fiicanna la yimaadeen aad baanan ugu ammaanayaa dadka reer boorame ee dabadiya gudahaba jooga ee u guntaday inay waddadaas sameeyaan oo isbarbar taagaan xukuumadda iyadoo dareenkii wadajirka ahaa ee xukuumadda iyo bulshada laga jawaabay ayaa waxaa dhacaysay inay dhaqaale u baahnaayeen dhaqaalahana waa anigii soo xusay awooddiisa dhaqaale awooddeena dhaqaalehina soo gashaa intay leekayd sidoo kale wadada isku xidha hargeysa iyo meesha la yidhaha salaxley oo la bilaabay wadada isku xidha oodweyne iyo burco oo la bilaabay wadada wajaale iyo kalabaydh isku xidha waa waddooyin cusub kuwaasoo dhammi iyo dabcan waddooyin kale oo iyaguna gacan in loo geysta u baahnaa oo ay ka mid yihiin waddooyinka dhaadheer ee ha ahaato waddada tabco oo ay ku imanaysay dhibaata ku imanaysay gaadiidku inuu kala gudbo waa waddada ka degta tabco la yidhahdee ka degta cergaabo iyo isku xidha maydh ama xiis waddada sidoo kale iyaduna hartiimi iyaduna u degta xeebta sidoo kale waddada isku xidha iyadan la madheer wadda madheer la yidhaahdo sidoo kale waddada isku xidha dila iyo ruqi oo iyaduna wadda koobana sidoo kale waddooyinka aan weli la bilaabin iyadana qorshaha iyo abaabulka la sameeyey ee isku xidha balligubadle iyo hargeysa waddooyinkaasoo dhammi iyo sidoo kale waddada dawgacad waddooyinkaasoo dhammi waxay waddooyin ay xukuumadda iyo abaabulkii bulshadu iyagoo wada jira bilaabeen sidaa darteed xukuumadda waxaa looga baahnaa dhaqaale waddooyinkaa lagu bixiyo waxay imanaysay marka overlaabin ama iska dultag shaqo oo hay-adii waddooyinka oo ah halkaa markaa joogtay iyo madaxweyneha oo madaxweynihii qaranka ah oo maadaamana hay-adda waddooyinku waxba haynin qolo weliba u imanaysay degaan weliba isagoo is abaabule u imanayey madaxweynahana ula imanayay baahi odhanaysa waddadii wax naga marka waxay noqotay in juhdigii la mideeyo sidoo kale taladii la tixgeliyo guddoomiyihii iyo wasiirkii gacanta ku hayay lana mideeyo oo la isugu keeno madaxtooyada waan maqlaya dad badan oo saxaafadda ka yidhi mas-uuliyiin iyo qayrkood ba ahaa oo saxaafadda ka yidhi madaxtooyadaa soo qaadatay madaxtooyadu waa meesha qaranka looga taliyo qarankuna ciddii uu codkiisa siiyey ee lagu aaminay waa madaxweynaha isagaana u gartay wasaaraddii madaxtooyada markuu talooyinkaa helay in la keeno iyadoo baahiyaha aan sheego dhammaystiran sidaa darteed waxaa la hoos keenay madaxtooyada markii madaxtooyada la hoos keenay waxaanu bilownay dadaal isugu jira in la helo dhaqaale isugu jira in la helo qorshe maamul iyo blaan oo la qorsheeyo qaabkii waddooyinka loo samayn lahaa la qorsheeyo waxaa ka mid ahaa runtii in sidoo kale xafiiskii la habeeyo maamulkiisii la habeeyo waxaa ka shaqaynayey xafiiska markaanu la wareegnay dhowr iyo afartan oo ay ku jiraan ilaa sagaal injineer markaannu daraasad ku samaynay baahida noo soo baxday ee shaqaale ee markaa joogtay maadaama aanu qalabool maalinta qalab yimaado waa meeshiisa waxay noqotay saddex iyo labaatan qof iyo oo injineeradu aanay ka badan saddex waa shaqadii markaa taallay waxay noqotay inta kaleba inay ahayd kharash dhiigbax ku ah qaranka oo aan baahi loo qabin iyo culays dul saaran annagoo taa ka duulaynana waxaan u gudbinay hay-adda shaqaalaha inay qaabkii shaqaalaha nala qorshayso oo nagala howlgasho itixaan ka qaado wixii u noqda shaqada kuwalabaydna shaqada loo daayo wixii kalena laga qaybgeliyo ama tababarro loo diro maadaamay shaqaale dowladeed yihiin ama tababarro loo diro ama hay-ada ay ku habboon yihiin meel ay ka shaqayn karayaan loo diro waxaannu ka duulaynay inaannu dhinno dhaqaalaha ku baxa waxa weeye operational expenseska ayaannu ka duulaynay hoos baanu u dhignay taa mid la mida waxaannu daraasaynay maadaama waddooyinkaasu jiraan aynu nirina hay-addu way gacmalaada waxba ma qabsatee waxa weeye waxay bixisaa contract waxa laku baxaya waddo walba iyo inaannu samayno benchmark ama halbeeg haddii xataa ay kalifto in lacag layna siiyo maxaa kilomitrka aynu ku bixin karaa ee ku siinayna contractorka haddaynu fulin karana maxaynu ku fulin karaa inagu ku qabsan karaa taa waxaanu ka duulay waxaanu daraasaynay wixii markaa ku bixi jiray oo ahaa boqol iyo soddon kun ilaa boqol iyo lixdan kun xasba duruuf kilomitrku inuu ku baxo tii markaanu daraasaynay waxaa noo soo baxday inaannu ku bixin karayno toddobaatan kun ilaa boqol kun inta ka dhaxaysa inaannu ku bixin karayno oo aanu dhimi karayno kharashka waxaanu tijaabinay waxay ahayd fikrad laakiinse inay ficil aanu u rognoo tijaabino waddooyinkii aanu bilownay waxa noo suurta gashay inay ku baxaan inta aan sheegay 70000 ilaa 100000 xasba duruufyadoo leegaya leeyariska wadada kala duwan inaanay nagaga badan iyadoo weliba aanaan weli qalabkii wada helin wax kooban oo markii aan iibsanay oo tira yar mooyaane oo ahaa iska rogooyinu ku koobna aanaan weli cagafiyo iyo maxdaadkii helin haddana kharashkii wax weyn baanu dhinnay markaanu dhinnay sidoo kale dhaqaale raadintii oo xeerkanu aasaas u yahay sidoo kale maaliyad bajetka maaliyadda laydii soo gudbiyey sanadkii hore wax loogu daro aan codsanno iyo dadaalka aanu gelinay in la helo hay-adii caalamigaa laga helo aan maalintii dhaweedna halka ka xusay imankan carabka ku dhuftay oo iyadana laba milyan laga helay in la helo ayaanu baadi doonnay waxaanu noo howlgalay hay-adii in labadaa milyan laga helo waxaanu bajetkiina aanu ku soo darro kharash ugu soo darro oo laba milyan iyo aan filaya saddex boqol inay ahayd iminkana markaanu aragnay baaxadda shaqa inay ka ballaaran tahay baahida qaranka u taallaana ay ka ballaaran tahay aanu soo gudbinay xeerkan kumaanaan darin intaa ee hay-adda dhismaheediisa aanu u dhammaystirro waxaanu gacanta ku haynaa qorshe ballaaran oo dalka oo dhanaa waddooyinkiisa daraasadiisii iyo horumarintiisii iyo oo ah prioritiga koowaad iyo ka labaad kala horrayn doona oo ay ka mid tahay waddada ceerigaabe madaxweynuhu hortiina ka ballan qaaday sanadkii hore oo halbowle qarankan u ah isku xidha gobolladii dalka amaba la odhan karo dhulbaraha somalilan marka la eegayo badka somalilan sida la sheego waxaa kala badha baa la yidhahdaa waridaan marka haddii qiyaastaa la raaco waddadu waridaad sukadeeda ama laga baydhaya ama og sukadeeda laga baydhaya marka qiyaastaa la raaco dalka badh baa ka go'an oo waddala oo istraatiijikali hadday tahay dhaqaale iyo hadday tahay siyaasad iyo hadday tahay ammaanba u baahan dhaqaale lagu hirgeliyo taa la mid la mid ah waxaa waddada boorame ee iminka ee aan soo sheegay ee gebagabada maraysa oo labadii kilomitir ee u dambeeyey lagu jiro laguna tegaya insha allahu tacaala waxa weeye laami lagu tegi doono labadii kilomitir uu dambeeyey ciiddii la dhigay la garaacay laamigii la saaraya insha allahu tacaala waxaa ka shisheeya marka laga tago boorami waddada istraatiijiga iyaduna isku xidha dekadda saylac oo ah kastamka labaad ee dalka dhaqaaluhu ka soo galo iyo boorami ama gobolka awd sidoo kale inagu xidha dalka inagu xidha waxa weeye jabuuti inagu xidha oo dhaqaale ahaan iyo waxa weeye siyaasad ahaanba xidhiidh badan inaga dhexeeyo sidaa mid la mida waxaanu gacanta ku haynaa waan horena carabka ugu dhuftay shantii kilomitir oo horraysay dhammayno xariga ka jaray shantii kalena aanu ku dhex jiraa waddada isku xidha kala baydhiya wajaale oo iyaduna istraatiijikali ah waddo isku keen xidha innaga iyo etoobiya waana inta keliya ee bannaan berbera iyo ilaa iyo adisaaba isku xidhkeeda waa siddeed iyo tobanka kilomitir ee keliya ee bannaan waxaanu marka baahiya noocaas iyadoo ina hor yaallin ayaanu xeerkan daraasadiisa dhaqaalaha aanu keennay ku keennay intan oo keliya maanaan samayn maadaamaanu soo tilmaamay dhismaha hay-adda oo ah xaggii maamulka iyo shaqaalaha xaggii expenseska iyo expeditureka xagga baalka la yidhaahdo waxa weeye dhaqaalaha soo gelaya ee aan leenahay dhaqaalii loo baahnaa ee soo gelaya ee dakhligii soo gelaya waxa loo baahda iyadana inaanu diyaarinno xeer aasaas u ah hay-adda oo ah xeerkii aasaaska u ahaa hay-adda waxaanu golaha hor keeni doonaa insha allahu tacaala kalfadhigan ama dhammaadkiisa ama kalfadhiga dambe waa draaf wuxuu yaallaa insha allahu tacaala gacantaa lagu hayaa waa xeerkii hay-adda oo dhammaystiran waxaananu qorshaha nugu talagalay tahay hay-addu markay dhaqaalaheed iyo maamulkeed iyo shaqaalaheed iyo sharcigeeduba dhismo inaannu ka dhigno hay-ad madax bannaan oo iskeediisu maamusho caga ugu taagan laakiinse maadaamaanay caga ku taagnayn waxaanu qorshaynay in la diyaariyo lagana dhigo hay-ad cageeda isku taagta inta lagu jiro su-aasha haddii la isweydiiyo ama aan arkay dad badan oo isweydiiya inta lagu jiro periodka lacagtii inaga soo geli jirtay hay-adaha noocaasa waxaanu u bandhignay concept eber iyo plan aanu leenahay qorshahayagu waxa weeye annagu waxaanu qorshaynay oo aanu utilize garayna ama si wacan u samaynayna dhaqaalihii dowladdaiyadu bixinaysay dhaqaalihii aad bixin jirteen haddaad tihiin hay-adaha caalamigaha iyo dowladaha ciddii waxay naga soo gelayaan waxaanu diyaaru nahay inaynu ka wada shaqayno oo la mariyo international tender sidii idin raalli gelisa ee annagana na qancisa dal ahaan oo uu ka muuqanayo flowga ama wareegga dhaqaale ee aad bixiseen ilaa iyo markuu dhammaanayo transparent taasoo aanu yani ka dhiskas garaynay hay-adaha kala duwan ee ku shaqada leh fikir ahaan aanu isla soo dhowaynay in haddii ay keenaan dhaqaale tender boardka saddex qof oo ka mida iyo saddex xaggooda ka socda iyo qof experta oo independent experta inay bidhgareeyaan dhaqaalaha eriyada uu ku baxayo waa marka dhaqaalaha la helo eriyada uu ku baxayo la qorsheeyo kadibna sidaa lagu bidhgareeyo nasiib daro weli may dhicin labadaa milyan aan sheegay mooyaane weli ma jiraan dhaqaale bablinka ku soo jira oo ay cidi inoo ballan qaaday oo loo qorsheeya laakiinse qorshe ahaan qorshihii suurto gelinayay waanu diyaarinay sidoo kale waxaa xusid mudan waddada dheer ee berbere iyo berbere corridor la yidhaahdo ee hore hindisyadeedu yimi oo wakhti dheer la hadal hayay hadalhaynuun ahayd inay ugu dambayn hay-adda iyiyudu ay siisay igaad ururka igaad la yidhaahdo siisay fulintiisii kadibna iyana ay tandargareeyeen hay-ad jarmala oo jiaysad la yidhaahdo la siiyey disaynkii inay bilaabaan mar bay inoogu yimaadeen waxa weeye waxa la yidhahdo disability study inoogu yimaadeen welise shaqadii may fulin iyagii baananu ka sugaynaa insha allahu tacaala haddaanu noqdo hay-adda waxaan soo tilmaamay dhismaheedii iyo sharcigeedii iyo dhaqaalaheediiba haddaanu noqdo xeerka wuxuu astaas u yahay hadda aan soo sheegay iyo dhaqaalaha ay u baahan tahay ee aan soo tilmaamay waxaanse inta aanan xeerka u gelin jecela inaan tilmaan ka bixiyo meesha la yidhaahdo waddooyinka gaadiidka mara bal si aa u aragtaan xaddiga gaadiid ee waddooyinka maraya ee hadday yihiin dalka oo dhan baan ka hadlaya laakiinse waxaan taargetgareeyey inta laamiga ah hargeysa berbera hargeysa waxa mara gaadiid qiyaastiisa lagu qiyaaso tiradii ugu dambaysay la tiriyey maalintii kun iyo shan boqol iyo lixdan iyo saddex gaadhi oo isugu jira gaadiidka yaryar laankusariska iyo minibaska light goods cycleska ama gaadiidka dhaynaha oo kale iyo xaddigiisa oo kale ah minimum goods cycleka oo ah wixii siddeetan iyo wixii ka weyn iyo kuwa heavy goods cycleska ama treelayaalka gaadiidka noocaasa oo aan yacni qiyaas ahaan ku hayo inay maraan hargeysa berbera hargeysa gawaadhida yaryar kun iyo boqol iyo soddon iyo kow gawaadhida laankuusarka ah iyo wixii la halmaala kun iyo saddex boqol iyo soddon iyo kow basaska yaryar saddex boqol iyo labaatan iyo shan waxaa la yidhahdo light goodies bicycleka saddex boqol afartan iyo sagaal kuwa meeldhexaadka ah toddoba boqol soddon iyo shan iyo afar iyo toban tareelle kun iyo shan boqol iyo lixdan iyo saddex totalkoodu isku yahay marka labada dacalba la xisaabiyo ka qabanaya iyo ka ka imanaya sidoo kale hargeysa kalabay oo ilaa iyo uga jaala ah waxa mara kun iyo laba boqol iyo sagaashan iyo shan maalintii kalabayd boorame wixii aan boorame toos ku socda hargeysa markay ka tagaan ee aan u baydhin waddada kale u baydhina wajaale ee hargeysa boorame ama kalabaydh boorame ah waa laba boqol iyo konton iyo saddex maalintii hadalkayga aan dhammaysto berbera burco berbera waxaa mara toddoba boqol iyo siddeetan gaadhi baa mara maalintii oo iyaguna u kala qaybsama shan boqol oo gawaadhida yaryar ah bikaabka iyo gawaadhida lankurusarka afar boqol iyo kow minibaska iyo gawaadhida la midka ah konton iyo sideed light good spikalka boqol konton iyo kow minimum good spikalka afar boqol afartan iyo sagaal heavy good spikalka laba boqol oo gaadhi gaadiid lagu qiyaasay toddoba boqol iyo siddeetan gaadhi ayaa berbera burco berbera mara maalintii burco laascano waxa mara saddex boqol iyo siddeetan gaadhi gaadiid lagu qiyaasay oo gawaadhida yaryartahay saddex boqol lixdan iyo kow laankuusarska iyo bikaabku yihiin afar boqol sagaashan iyo lix minibaska iyo gawaadhida lacal malaayiin toddobaatan iyo sagaal light good spical ku yahay konton boqol iyo konton iyo sideed minimum good spical ku yahay medium baa lahay medium good spical ku yahay lix boqol toddobaatan iyo sagaal heavy good spical ku yahay boqol iyo afartan saddex boqol siddeetan iyo saddex gaadhi ayaa mara oo anwaacda noocaas waxaan xusay runtii kalabaydh waan xusay filaya kalabaydh wajaale gaar ahaan marka iyada labadaa la xuso waa afar boqol iyo siddeetan iyo toddoba intaa waxa dheer dhisbayaasha dhaqaalaha nagaga baxay ama nalaga doonayo ee ama aanu commitmentkii iyo contractkii saxeexnay ama nalaga doonayo iyo estimationka qorshaha waddo ee aan aan ku qiyaasnay waddada isku xidha berbere iyo hargeysa oo halbowla ah damage badan ina gaadhay waxaanu bilownay inaannu dib u samayno anoo hore u xusay inay ahayd waddo waxa weeye lagu buuxbuuxiyo marka googoeedu yimaado lagu buuxbuuxiyo kabkabkoobaalkiya quality daran oo markiiba fuqa waxaanu ka warwareegaynay muddo inaanu u helno xal kale oo suurtogeliya inuu noqdo xal waara oo muddo dheeraya ugu dambayn waxaanu qorshaynay in loo sameeyo sidan laamiga ah hormara baarlamaanka iyo madaxtooyada aanu u marinay laami la mid a bal wuxuu ina koosgaraynaya qiimaha guuda ina koosgaraynaya qiimaha guud wuxuu noqday shan iyo toban milyan inay nagaga baxayaan waa berbera hargeysa marka laga dhigo oo waddada ugu gaadiidka badana oo caasimaddiiiyo isku xidha iyo dekadii waddadaa waxaanu qorshaynay togbataaggiibuu rogmadaayo maxaynu qaban karnaa waxaanu qorshaynay in leeyarkaa hormara baarlamaanka iyo madaxtooyada toban kilomitir oo ka midha la saaro waanaanu bilownay kilomitir iyo googobaa yani hadda la marayaa waxay maraysaa qoladii aan u gudbin waxaan u gudbin hay-adda qandaraasyada qoladii la siiyeyna waxay marayaan qandaraasyadu siiyeen waxay marayaan meesha la yidhaahdo awbarqade sukadiisay marayaan oo ay ilaa hadda saddex ama afar meelood oo meelihii ugu halisaysnaaya ay ay dhigeen baaj dhigeen suurtagal tobanka kilomitir haddii la yidhaahdo isku qabta waxa weeye dee meel la gaari maayo waa boqol iyo saddex iyo konton istabta hargeysa iyo istabta berbera meel la gaari maayo waanu go'aya marka annagu waxaanu fogaska saaray siday u kala daran tahay waddadu ee u yacni dhaawaceedu u kala daran yahay in leerka loo saaro ama loo saaro lakabka ah marka waxaanu daraasad injineere iyo maamulba la yska kaashaday lagu soo daraasiyey siday u kala daran tahay tobankaa kilomitir baa lasoo qorsheeyey tobankii kilomitir waxaa loo qorsheeyey qidcado ama iyadoo kala gogo'an meel shan boqoloo mitira meel laba boqoloo mitira meel kilomitra meeleba intay noqoto xasba duruuf sidoo kale tobanka kilomitire ku soo xiga qorshe ahaan markii la daraaseeyey iyadana waa tobanka ku soo xiga xagga damageka waxaanu qorshaynay qaabkan hore ee booyada booyada iyo aynu adeegsan jiray dee birbir ku riixdeeni farsamadeenna birbir ku riixdeeni waddooyinkan waxaanu annagu niraanaa wadda nacnace waddooyinka nacnacasameeyo la midka ah waxaanu wadda nacnacadaa marka la samaynayo waxa ay noqonaysaa waxa weeye toban kilomitir oo qorshaha noocaas oo kale ah oo rasiilin iyo gododkoo la buuxinaya gododkoo la buuxinaya iyo rasiilin fudud marka la saarayo waxaanu qorshaynay iyadana tobankaa kilomitir oo iyadana aan filaya inay igu wargeliyeen qolada hay-adda qandaraasyadu in la siiyey hay-adda aman la yidhaahdo labaduba qoladaasuna sabtiday bilaabayaan labaduba waxay insha allahu tacaala si samantinayos uga soconayaan waddada inta u dhaxaysa godadka inta u dhaxaysa labadaa meelood ee kala sarraysa kala quality-ga sarraysa godadka ku jira iyadana sidoo kale shaqaale hay-adda aanu qorshaynay iyo injineerada hay-addu inay buuxbuuxiyaan si inta dhaqaale loo helayo godadka iyana loo sii awdo saddexdaasuba waxay insha allahu tacaala inooga furi doonaan si dhaqsa ah qorshaha guud ahaan ku baxaya waxay noqonaysaa ilaa milyan iyo shan boqoloo kun milyan afar boqol iyo konton ilaa milyan iyo shan boqol xawaan wadada dhismaha meesha la yidhahdo kalabayr iyo iyo togwa jaale estimationka qiyaasta ku baxaysaa waxa weeye oo sagaal sagaal iyo toban kilomitir iyo badh baa lagu qiyaasaa inkastoo dadku sideed iyo toban yidhaahdaan milyan iyo sagaal boqol iyo siddeetan iyo sagaal kun ayay injineeradii ku soo qiimeeyeen inta ku baxaysa haddii allah awooda la ogolaado dhismayaasha kale salaxley hargeysa salaxley wixii la bixiyey waa dhowdhowahayba wixii la bixiyey iyo waxna laga sugayba saddex boqol iyo konton kun ayay tahay wax la bixiyey iyo waxna laga sugayaba dhismaha waddada burcohood weyne sidoo kale saddex boqol iyo konton kun waxa la bixiyey iyo waxna laga sugayo dhismaha dawga cad laba boqoloo kun ayaa iyadana lagu qiyaasaa dhismaha waddada dila boorame saddex boqol iyo konton kun ayaa lagu qiyaasayaa dila boorame waa inta iminka nagu taagan ee aan leeyahay gebagabay maraysaa labadii kilomitir u dambeeyey dhismaha waddada boorame iyo iyo weeraarta iyadana ilaa labiyo toban kun baa nagaga baxay guud ahaan marka la isu wada geeyo afar milyan iyo toddoba boqol iyo lixdan kun ayaa waxna laga sugayo iyo wax baxay ah oo nalaga sugayo aanaan dhaqaalo u ahayn aanu dhaqaalo kanaan idin weydiinayna leenahay baasgareeya annagoo taa ka duulayna qorshaha aan idiin soo gudbanayna kaa ku salaysan yahay laba meelood ayaa la saaray cashuur oo ah ama tool ha lagu tilmaamo ama cashuur ha lagu tilmaamo oo ah xoolaha nool waa waxa keliya aynu dhoofinna la soo baxno iyo gaadiidka aynu nidhi waddadu mara oo gaadiid aad u badane waddada maro ee xoolaha nool qiyaas ahaan waxaa waxaa la qiyaasay maxaa laga qaadi karaya waxaa laga qaadi jiray markii xukuumaddanu timi xukuumadda uu hogaaminaya madaxweyne silaanyo markay timi waxaa laga qaadi jiray toddoba dollar iyo badh baa xoolahan laga qaadi jiray xukuumaddu waxay u dadaashay in la dhimo lacagtaa waxaana lagu guulaystay in laga dhimo xoolihii laga dhimo oo ay noqoto ay xukuumadda qaadato iyo oo maaliyadda qaranka gala iyo afar dollar oo qolada maxjar ku qaadato looda iyo geel waxay shinka la isku yidhaahdo sagaal iyo toban iyo badh baa iminka la qaadaa waxaana la qaadi jiray saddex iyo labaatan dollar baa la qaadi jiray oo ay xukuumaddu kula wareegtay intii kale waa laga dhimay annagoo eegayna maadaama hore loo dhimay inuu jaanis jiro wax la saari karayo ayaanu sidoo kalena u tudhayna xoolaha ay yihiinna waxa keliya aynu dhoofinaynu haysanno ayaanu ka duulayn waxa ugu yara la saari karo waxaananu qorshaynay hal dollar in la saaro cadhiga looda la saaro saddex dollar geela la saaro shan dollar hase yeeshee markii aan hor imi guddiga arrimaha bulshada ee xeerkan loo gudbiyey ee ii yeedhay discushonkii aan wadagallay iyo doodii waxaanu isla fahanay oo faham ahaan isla qaadanay wuxuu uun xagga iyagana ka sharciyoobaya haddii dee golaha iyaga ansixiyo madaxweyne saxeexo xaggana ka sharciyoobaya haddii golahaanu ansixiyo laakiin se fikir ahaan waxaanu isla qaadanay in laga dhigo adhiga point five oo point five keliya lagu kordhiyo looda iyo geelana laba dollar la isku daro oo waxbaa la kala qaadina laba dollar lagu kordhiyo iyadoo loo tudhayo xoolaha iyo dadka ka baaca mushtaraynaya sidoo kale gaadiidka waxaanu qorshaynay gaadiidka in laga qaado gaadiidka yaryar ee saddex tan ka waabsan in shan iyo toban doolar iyo bar laga qaado shan iyo toban doolar iyo bar waxaanu ka keennay qiimayntii aanu ku samaynaan idiin sheegay laamiga ayna hormaro oo kale marka la sameeyo cusub mitr squareku wuxuu noqonayaa shan iyo toban iyo bar hal mitr square marka muwaadinku iyadan cashuurba la eegay muwaadin waliba wuu bixin karaya shan iyo toban iyo bal dalkana waynu dhisan karayna waxna waynu qabsan karayna maadaama aan idhi shan iyo toban iyo badh baa mitr squareku uu inagu qaadanaya ayaanu gaariga yar qorshaynay in laga qaado mitr square waxaa runtii mitr squareka marka laga qaadayo waxa la eegay haddii toolka sida dunida loo isticmaalo mar walba waa laga qaadaa mar kastoo uu maro oo ama sii maro ama soo maro waa laga qaadaa waxa la yidhahdo toolka toolkii waxaanu isniri way badanaysaa culays bay keenaysaa haddii mar walba gaadhiga uu maraya la yidhaahdo saara marka toolkii baanu isku geynoo nidhi saddexdii biloodba mar hayna siiyo gaadhiga yar mitr squareka mar hayna siiyo toolkii la saari jiray inaga taasaa inoo hayweeyo nin waliba ninba tibaxarad baa layahda nin waliba wuxuu haystabu ayaa u hayweeya inaga taasaa inoo hayweeya in la saaro shan iyo toban iyo badhka ah saddexdii biloodba mar ayaa laga duulaya inaanu noqnoqodka maalin walba taaganin dhibaato keenin iyo culays sidoo kale gaadiidka waaweyn oo culays badan ku haya waddada waddadoo loogu talagalay siddeetan waxaan ka badnayn ayaa waxa mara oo garaaca ee gaadiid ilaa siddeed iyo afartan tan qaar gaadhaya ama konton tan ay gaadhayaan oo waddada runtii ku haya culays badan ku haya annagoo ka duulayna culayska ay waddada ku hayaan darteed ayaannu nidhi ha laga qaado tankiiba shan doolar ha loogu qiimeeyo saddexdii biloodba mar ha loogu qiimeeyo discussionkii aan sida soo sheegay gallay guddiga arrimaha bulshada waxaanu u fikir ahaan isla qaaday iyadana in laba jeer laga dhigo oo keliya halka afarta jeera oo lix bilood iyo lix bilood laga dhigo iyadoo qiimaha aan waxba laga bedelin laakiinse laga dhigo lixdii biloodba hal mar laga dhigo qorshaha aan ugu talagallay in la qaado cashuur ahaan waa qorshaha si loo helo dhaqaale lagu horumariyo waddooyinka waxaa runtii xusid mudan aan jeclay inaan ka dhawaajiyo maadaama aanu nidhi dhaqaalaha intaasa baa loo baahan yahay baahidiina aanu tilmaannay baahida taagan waxaa loo baahan yahay xeerkii inaad nala eegtaan dhaqaalahaan nala eegtaan transparencyga nala eegtaan halka waxaa hortayda yaalla lixda bilood xisaabtoodii aan u gudbinay maaliyadda qofkii u baahanay hadday golu u baahdaan way ka dalban karaan maaliyadda waa dhaqaalihii waddooyinka naga soo galay intii aanu gacanta ku haynay xisaabaadkeedii waxaan u gudbinay xisaabiyaha guud iyo wasaaradda maaliyadda xisaab ahaana waxaan ugu talagalay inay noqoto transparent waxaan insha allahu tacala idinka rajaynaynaa inaad nala fahmi doontaan kana gudan doontaan waajibaadkiina ee dastuuriga ah waxaanan kaga baxayaa intaa hadalkayga waa mahadsanti
wasiirku mahadsan yahay afar warqadood ha loo dhiibo